wanaagsan dhegeystayaal saaxiib bilayaal meel walba joogtaan kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo dood wadaag ah oo diiradda aan ku saari doonno saameynta abaaraha ay ku leeyihiin degmada jowar iyo weliba tuulooyinka hoos yimaada amba agaarka degmada jowar barnaamijkan waxaa taabigelinaysa hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed oo gacan ka helaysa midooda yurub iyo hay-adda seef jildalen barnaamijku waa barnaamij dood wadaag ah maantana waxaa marti igu ah haddii allah woodala uu ogolaado muuse sheekh cismaan sariire cabdulaahi maxamed cali faadumo faarax jimcaale ayaan axmed cali iyo weliba cabdiqaadir maxamed iimaan oo dhammaantuba ah dad reer jowara ah oo xilal kala duwanna haya hase ahaatee aynu ka doodi doono abaaraha iyo saameyntooda hase ahaatee bal markii hore aan gudagelno barnaamijka dooda maanta sidaan horey idinkugu sheegayba waxay ku saabsan tahay saameynta abaaraha degmada tan jowar su-aasha ugu horreysa sidee ayay u saameysay jowar iyo tuulooyinka ku hareereysan abaaraha ee aadka ba-an ee dadka iyo duunyadaba saameeyey bal aan weydiiyo muuse sheekh cismaan sariir hay muuse kusoo dhowow bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacdu waa ku dhowahay waxaan marka koowaad uga mahad celinayaa barnaamijkan oo idaacadda radio jowhar ka baxaayo tubta nabadda ay soo abaabushay waxaa haddii aan u gada galo su-aashaadii ahayd sidee ay u saameysay abaaraha cimilada isbedelka horta haddii aan kala qaadno cimilada isbedelkeeda waa dhowr nuuc midda koowaad haddii aan kasoo qabanno waxaa kamid a dhirta oo la xaalufiyey
muse waa geli doonaa arinta isbedelka cimilada laakiin hadda aynu tobiga aan saarno diiradda sidee ayay abaaraha u saameeyeen shacabka ku nool degmada jowar iyo tuulooyinka hoos yimaada ha waa runta waxay u saameeyeen waad dareemi kartaa dadka waxay ku nool yihiin beeraha ay ku nool yihiin iyo xoolaha magaalada jowharna waxa ay waxa ay kasoo galaan waxaa waaye tuulooyinka ku hareereysan marka waa dareemi karaysaa abaaraha laftirkoodu fatahaada laftirkeeda qeyb ayay ka geysataa oo waxay uga geysataa hadda dalagyo oo yacni intaasoo dhowr kun oo higtar ayaa waxay gooyeen biyihii fatahaadda ahay marka qofkii beeraleyda ahay ee maskiinka ahay ku noolaay beertiisaas wixii kasoo go-o waa dareemi karaysaa dhibaatadu waxay keenayaan badarkii kasoo go-ana waxay usoo iibgeysayen magaalada marka ayaguna waa saameysay magaaladina waa ay saameysay haddana xoolaha haddii aan kasoo qabanno xooluhu haddii aysan daaqsin iyo calaf ay daaqaan aysan helin abaartu ayay qeyb ka taha magaaladana sideedaba gobolka shabeellada dhexe caasimada hirshabeelle waxa ay ku nool yihiin boqolkiiba sagaashan amba sagaashan iyo shanba waa dhihi karnaa waxa ay ku nool yihiin beeraha iyo xoolaha marka haddii marka ay beerihiina ay fatahaad ay gooyaan iyo roob yarida waaa waxaa meeshaas ka dhalahayo waa abaar marka waa dareemi kartaa hadda waxaa lagu saadaaliyaa roobabka laba kun oo loo qeybiya afar boqol waxaa waaye zero zero pointy two roob la eg ayaaba hadda noo da-aba marka ma kaafi karayaba waa maadsantaa isla su-aashaas aan u dhiibo cabdulaahi sidee ayay u saameysay abaaraha tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowar iyo isla xaafadaha gudaha magaalada jowar ku yaala bismi illah alxamdu lilah ilaah baa mahad iskalena waafajiyey inaan kulankaan qiimaha badan leh iyo doodwadaagan aan ka qeyb galno haddii aan u guda galo jawaabta su-aashaas sidee ayay u saameysay abaarta jowhar iyo nawaaxigeeda waxay u saameysay dhibaatooyin fara badan ayaa ka jiro abaartu waxay u saameysay markii ugu horreysa waxaa qalalay ama angegay webigii shabeelle marka xigo maaragtay mar haddii abaar ay timaado waxay saameyn ku yeelanaysaa silsilad waaye jayn wareeganayo waa bini aadankii iyo xoolihii iyo beerihii ma kala maarmaan haddii xoolo meesha abaar ay timaado abaartii maaragtay ay beerihii iyo ay saameyso xoolihiina waa saameynayaan dadkina way saameynayaan marka dadka waxay u saameysay silil eeg sababtoo ah dhibaatadu waxay ku dhacaysaa bulshada markay meel ku dhaqan tahay waxay kala qaybsantaa saddex qaybood oo kale ah dabaqad sare iyo dabaqad dhexe iyo dabaqad hoose waxay saameysay dabaqadii hoose oo ahaa dadkii muruq maalatada ahaa dadkii i d b ga ahaayo barakacyaasha ahaa dadkii baahiyaha gaarkaa qabay marka abaar hadday timaado kulleyta dhammaan dadku way camimaysaa marka ilaahay maaragtay aaranna noogu bedelo waa mahadsantaha xildhibaan faadumo eh, waxaad ka tirsan tahay golaha deegaanka degmada jowar dabcan abaaro fara ba-an ayaa jira oo dad iyo dunyaba saameeyey degmada aad xildhibaanka ka tahay sidee maqalkaada iyo araggaadaba sidee ayay u saameysay dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowar iyo xaafadaha ku yaal intaba abaarta
bismillaahi raxmaan raxiim aada iyo aad ayaa umahadsan tahay agaasime waana kaaga mahad celinayaa su-aashaada quruxda badan aada i weydiisay Een, aniga horta ka faaduma ahaan horta waxay ii taabatay ama ii saameysay een, si aada u xanuun badan markaan saas ku leeyahay aniga waxaan ku noolahay degmada jowhar een, caasimadda hirshabeelle ayaan ku noolahay waxyaabaha soo kordhay ama caqabadaha jiro een, qofka keliya dhagteeda ay ku dhacaysa ayaan ahay maadaama haddana aan ka mid ahay xildhibaanadii golaha deegaanka marka khaasatan annagana saameyn weyn ayay nagu yeelanaysaao bulshadii aan matalaynay oo saameyn een, muggeeda leh ay ku gadaaman tahay markaan aragno waa culeys ayadana xaalkeeda ilaahay ogyahay een, maadaama hadda een, jirto xaalad oo xanuun badan een, roob yarina ay dhacday een, webigiina aan aragnay sida uu u guray een, caqabada ka imaan kartana la dareemi karo iyo dhibaatada een, bulshadii ay gaarsiin karto marka waa mid aada u dhib badan annagana een, ka golo deegaan ahaan waxaa nooga aadan in aan dadkaas een, dhibaatada ay gaartay sidii xal loogu heli lahaa in aan ka shaqeyno waa mahadsantaha halkan usoo laaban doona haye baabu isla su-aashaasi eh, saameynta abaaraha degmada jowar iyo nawaaxigeeda
Een, agaasime aada u mahadsan tahay ee su-aasha quruxda badan aad usoo dhex dhigtay een, dhibaatooyinka maanta degmada jowhar ka jiro een, aada iyo aad ay u saameynayaan bulshada ku dhaqan degmada jowhar waayo een, waxaa arkaysaa maanta dadka joorjoog inta badan horta waxay ku tiirsan yihiin sida hore loogu dhawaajiyey dhanka xoolaha iyo beeraha marka haddii beerihii ay biyo waayaan xoolihiina ay biyo waayaan awaar lama waaynayo hadda waxaa dhacday in dadka badanba ay jowra iskaga baxaan oo caasimada ay shaqo radsadaan waxaa arkaysa dad badan oo dhaa macnaa xalay ilmaha wax ma loo karin een beri wax looma haayo een magaaladii shaqa ma ka jirto een waxaasoo dhanna waxaa sababay roobkii oo yaraaday oo haddana webigii oo sii tagay marka inagaasime ma la qayaasi karo dhibaatooyinka hadda ay ku hayaan degmada jiro ama abaaraha oo hay dadka badana waxaa arkaysaa dad dhahay macnaha laba maalin cayaalka wax ma loo karin oday heblow ah, xaladii aan kasoo qaadan asiga hadda waa qaylinaya waxaan umahay marka dhibaatada aad ay u badan tahay laakiin waxaan ilaah ka baryaynaa inuuna siiyo roob kheyr qabo oo wafigna inoo keeno dadka degmada ku nool ayagana waxay ku tirsanaayeen dadka tuulooyinka dadkii tuulooyinka haddii ayagii ay beerihii ay macnaa marna biyo la-aan marna biyo ay ka gooyaan sidee marka abaar lagu huri weyne abaar malu huro marka waa qasbi inay abaar timaado abaar ay dhacdo balse annaga waxaa keliya ah markaasi aa nagu haboon in aan ilaahay barano aan ilaahay toogno inuu naga dulqaado dhibaatooyinkan faraha badan ee inta badan soo noqnoqda horta khaasatan degmada jiro xaafadaha qaarkood haddaa tagto wallaahi een, caloosha ayaa ku horeysa waxaa arkaysa dad iska dhibaataysanin asagaba oo markii jibaal aadi jiray hadda meel uu aadi malaha uu kasoo shaqaysto een, beerihii biyi ma laha qaarkood waaba go-eenbo marka dhibaatada ee, oo abaaraha ay ku hayaan aada ay u fara badan tahay mid lasoo koobi karo maaha balse ilaah naga dulqaado waa mahadsantaha haye ayaan axmed cali eh, eh, dabcan bal sidee kula tahay adigana fikirkaada ku aadan saameynta abaaraha xaafadaha magaalada jowar iyo tuulooyinka hoos yimaadaba aada umahadsan tahay alas adaasime saameynta ay ku yeeshtaan aba- abaaraha horta aaday u fara badan yihiin inta badan waa laga soo hadlay ani waxaan dhihi lahaa saameynta ugu badan horta waxay saameysaa dadka iyo xoolaha marka la yidhahdo dadka waxaa ku dhaca horta nafaqa daro cunto yariyaa ku dhacdo dadka inay cunto ay cunaan ay waayaana dhacdo dadka laftigooda mararka qaar waxaa ku timaado inay meeshay degnaayeen ay ka barakacaan ee meela wax ka raa- ka cunaan ay u raajiyaan oo kalentooda ay imaado Een, sidoo kaleto abaaraha markay dhacaan waxaa waxaa dhaco kalento in biyo yari ay dhacdo oo webiga naftigiisa markuu guuro ama ceelash naftigooda xataa markay abaar dhacdo ama qaleel dhacdo ama qorax dhacdo in waxaa dhacdo ee biyaha xataa ay yaraadaana dhacdo marka waxaan dhihi lahaa een, abaaraha ma aada mu fiicno in ilaahayna naga soo gaaro dadkan ilaahay u maciino dhihi lahaa amiin amiin Eh, dabcan mar haddii abaar dhacdo waxay saameysaa eh, oo aan isweydiis lahayn dadka iyo dunyada Eh, abaarta hadda jirto inkastoo horey looga dhawaajiyey digniino fara badan laga soo saaray eh, bilowga sanadkan haddana waxaa jiro in dadka iyo dunyadaba si siman u saameynayso maadaama ay isku dul nool yihiin sidee ayay kula tahay muuse sidee abaarahan jiray u saameeyeen dhinaca dalaga beeraha
bismillaah agaasima haddii aan u laabto su-aashaadii dalaga beeraha waxay u saameysay laba nuuc ayay u saameysay Mhm.
mid waa mid horta ee, waa biyo yari oo yani hadaati aan dhahaye ee, hada- ee, saadaasha hawada hadda ee, soo- wax ay soo saarto soo- oo ay soo bandhigtay Mhm.
wuxuu ahay laba kun loo qiimiyey afar boqol bointy two zero zero bointy two yacni roob eh ayaaba noo da-ayba wadankiina marka ma kaafi karo ee, dalagii oo qofka beeraha boqolkiiba haddii ay u badato boqolkiiba lixdan xataa roob waayo aa la dhihi karaa afartan kaasa adigu dhulka oo waraabka ee, roob ku filan marka oo bointy two dalag ma soo bixi karo ee, daaqsin ma keeni karo oo ee, cooski iyo xaalufka xoolihii ay ku noolaan lahaayeen ee, dhanka roobka waaye haddii la yidhaahdo ee, dhanka webiga oo afartanka aan usoo jeesano marna hadda sida hadda la joogo kale webiga ee, maalin horaato assessment aan sameeyheynay ee, dhinacaana aan ka galnaan dhinaca kale uga baxnaba yacni buundadii loo soo mari jiray iyo xataa looma soo marin een, hadda oo kale ee, wuxuu u saameeyaa webigaba biyo male beerti la waraabin lahay oo amba beerihii oo gacan waraabkahay oo xilliga xataa roobka haddii uu yaraado waxaa lagu faka jiray webigaa lagu faka jiray waraabaa la heli jiray marka haddana hadda waraabkiiba la heli maayo ee, yacni ee, beer wax lagu waraabiyo ma laha ee, ee, dhulka waxaa la dhihi jiray biyo buufaa la geli jiray waa laga tacbi jiray ee, xataa nasteexa meeshaasaa laga heli jiray hadda webigiina ma lagu fakahayo oo biyo ma laha ee, roobkina waaba zero zero point two gaasaa noo da-ayo marka ee, xoolihiina meeshaasay marka ay ku baaba'ayaan marka waa dareemi karaysaa waxaa waaye ilaaha inuu Wa- wa- waa maadsantahay Eh, cabdulaahi maxamed cali dabcan waxgaradka magaalada jowar ayaad ka tirsan tahay eh, dhagahaadana ma yara waxaan lagu maqaalaa in saameynta abaaraha darteed ay jiraan beero fara badan oo dalaga bariiska lagu dhigay oo laga guuray oo hadda laga gadayo eh, lo si markaasi iyadana maadaama abaarta ay hayso eh, eh, muxuu ahayto eh, eh, loogu bar- loogu bixiyo bal ka waran arrintaas ma jirtaa بسم الله أقاسم أدقو ما أصنع السؤال مهمة واجرتا محيا لي بلدي بيره لبا يقيب سمان بيره كورا بحريدة إي بيره كورا بوبيغا marka nu soo jeesana beeraha ku waraaba webiga ee waraabka ama kanaal ahaado ama webiga toos ahaado ama maaragtay ha lagu bambeeyo matoor beerihii waxay awoodi waayeen in iyadoo gacan saddexaad ama gacan labaad bariisku uu maraayo in loo waayo biyo ay marka qasabtay in beertii dib loogu iibiyo xoolaaley ama dad xoolo dhaqato ah taas waxaa barbar socdo beeraha xareedda in masaga lagu dhigay salbaka lagu dhigay qeybaha kala duwan oo serial crobiska lagu dhigay haddana uu la tegay dabayl iyo qorax la tagtay marka dhibaatadu ma ma sharyaro hadda xoolaaleyda hadda cabashada ugu badan meeshay ka jirto waa dhanka xoolaha in xoolihii maaragtay ay caato yihiin oo abaarihii saameeyeen in neefka hadduu suuqa keenana uuna gadmaynin xag caanana looga baxsanaynin marka beerihii hadda arkaysid beer hebel kun doolara beer hebel laga bixiyey laba kun oo doolara beer hebel laga bixiyey hadda aan joogno jiilaalna bilaaw uu joogaba january aan la gaarin ilaa iyo february ilaa mars ilaa abriil gu abriil fifteen abriil uu jiraa marka nasri ka dhow ilaah noo keena insha allah wa waa mahadsan tahay Eh, eh, waan usoo noqon doonaa xildhibaan eh, faaduma baabu cabdiqaadir maxamed iimaan eh, dabcan waxaa la xaqiijiyey in bariiska laga guuray galleyda ma ku jirtaa dalagyada laga guuray mise rajo ayay leedahay dalagga galleyda iyo digirta iyo sisinta bal ka waran
n galeyda iyo digirta iyo sisinta way kala duwan yihiin n inta badan horta bariiska wuxuu u baahan yahay biyo badan n bariiska hadduu waayo biyo badan oo heli waayo waxaa qasab ah in laga guuro marka hadda waxaa jira beero badan oo geley oo sida bariiska lagu guuriyo oo kale oo lagu guuri n n beerada qaar waxay dhahay macnaa beertii sidii awar macnaa bal laakiin laakiin waxaa jirta magaalada jowar laba kanaal oo lagu faano oo aan biyaha ka go-in labadii kanaala oo lagu faani jiray macnaa waxay noqdeen kuwa hadda biyaha ka go-o mar dhow kanaaladii waa la qoday ilaa ay hadda waxaa jirta biyo yari sababtoo ah biyaha meeshii ka imaan lahaayeen ay biyo yari ka jirta webigii aba yareeyeyba kanaaladaas qod waa la waxaa la yidhi ala qodo si ay beerahan loo badbaadiyo ayagii ayaa biyo yara ka jirta ayagii biyo yaradii ay ka jirta ah waxaa haddana meeshii ay imaadeen haddana laisku sii dhacobo beeraleyda qaarkood keligii intu ku socdo nin kalena far kale inta uu ka baxsado marka dagaal ka dhaco.
daga- isla maanta la jooga kanaaladaasi een, guddi ayaa maanta u fadhiyo macnaa si xal lagu gaaro k- kanaalakan in la xakameeyo si dadka beerahooda badba- la badbaadin karo lagu badbaadiyo kuwii oo baaba- waa baaba-een kuwa badbaadila oo la badbaadiyo oo meesha buuqa istroba ay ka jira maanta guddiga kanaalada kaluunti taas ka sheeg- aa ka shirayaba aa fadhi aa ka sameynaya marka alxamdulilah rabbil caalamiin sida bariiska la- gabi ahaan bariiska waa laga soo kala guuray waayo bariis biyo la-aan wax uu taraayo ma laha wa- waa mahadsan tahay haye eh, faaduma waxaad ka tirsan tahay golaha deegaanka degmada jowar dadkan idinka ayaa ka mas-uul ah Eh, abaaro ba-an oo saameyn leh waa eh, waa jiraan Eh, dabcan kanaalada intooda badan waa la qoday laakiin biqudrat illahi webiga ayaa sida eh, cabdiqaadir maxamed iimaan uu sheegay ayaa faaruq ah Eh, ma jiraan dacwooyin idin soo gaaray oo ku aadan sidii dadka tooko tooko loogu sii lahaa biyahaasi eh, muxuu ahay tiyar ee hadda ku haray mise jiraan eh, oo oo ma ka warqabtaan in beeraha qaar looga baxay biyo la-aan darteed
bismillaah een, horta annaga haddaan reer jowhar nahay inta badan een, tacabka waxaan dib ugu dhacnaa horta een, cabsi markaas horta nagu soo wajahayso la leeyahay aniga haddii aan tacabkii inta aan tacbo aan waraabiyo oo beertii dhowr jeer aan waraabiyo kale een, roobna eh, raxmad weyn inuu inta da-do ee iga go-do ee iga go-do ay dadka Mm.
ku xisaabtamaan Een, marka taas marka xisaabtankeeda waxaa hadda aan dhex joognaa dhibaato weyn Mhm.
waayo een, sida hadda walaalahay ay ka dhawaajiyeen beriiskii ayaa waxaa looga soo guuray biyo la-aan darteed saa.
Een, dalaga kalena waaba kasii daran yahayba sida galeyda iyo qudaarta oo kale Mhm.
marka een, annaga marka een, ka dowlad hoose ahaan een, maadaama ay wasaaraddii beeraha ay halkan ay joogto ay ka shaqeyso ay wasa- xa- xafiis ay leedahay inta badanna dacwada waxay hoos tagtaa een, wasaaradda beeraha laakiin degmada een, markay guddiyadoo kale khilaaf iyo wax ay soo dhex galaan oo kale cabasho way keenstaanoo maayarkay inta u yimaadaanay dhibaatadaasaa jirto qoladii oo dariska aheed oo intaas intaasoo ay tar dariska ka aheyd inay waraabtay rabtaan qoladaasna way diidan yihiin adiga iska qabsi xiliyadan oo kale Waa iska jiryaa.
waa jiryaa inta badanna waa la xaliyaa oo guddigay leeyihiin guddigaasaa la dhahaa ha laysku noqdee bal sidii qof walba saacad loo sii lahay motoorkeeda beerta ay ku bambaysa lahayd taasaa aa- aa jirto aa loo sameeyaa marka annaga een, maadaama fursadan aan uga faa'iidaysanahay inta badan annaga reer joor haddaan nahay waxaan ku tiidsanahay beero iyo xoolo macal dhaqaalaheena intaasuu ku tiidsan yahay maadaama annaga waqtiyada roobka oo kale aan tirsanayno Mhm.
taas in laga gudbo xilliga tacabka uu ku wanaagsan yahay in beerihii la tacbo looga faa'iidaysto xilliga uu webiga diyaar yahay fursadaas la beeldareynin intaasaa aniga aan fari lahay bulshada reer jowhar waa mahadsantahay haye ayaan isla su-aashi
alos aada umahadsan tahay waxaan dhihi lahaa ani horta marka hore een, biyo yaraana dhacda layiri biyo yaraan markay dhacdo kalanto dadka inay isku tashadaan horta marka hore webiga marar badanaa la arkay inuu go-ay in beeraha dadka beeraleyda si beeraha aan loo joojinin oona dalagii oonan u yaraanin een, waxaan jeclaan lahaa in dadka waxaan ku boori lahaa ama aan ku talin lahaa in beeraha dhexdooda ceelo laga qoshto laga qoto si markii webiga oo guro kalantood loo isticmaalo kalantood ceelashaas oo biyaha beeraha loogu waraabsado hadda waa aragta suuqa liin dhanaana maalin hore laga waayey gebge liinna biyo u baahan tahay haye hal xab liina saddex kun noqda ama laba kun la gaday Aye.
marka waxaa dhihi lahaa beeraleyda ha isku tashadaan webiga keliya in la sugo ma baahanbo in ceelo loqotaa dhihi lahaa ani ha waa mahadsan waa mahad- Dar laha adoos.
haye Waxaa kaloo ku dar laha maaragtay webigan inuu guro wax badan uu soo laalaabtay wax Haye.
hadda beri iyo shalay iyo sanad hore ma ahane shan iyo tobankii ama tobankii sano ugu dambeeyba arrintan as ama anaga ahaan markaan ka hadlayno shabeellada dhexe weli in maaragta caqabadiina haystaan waxaa la rabaa markay abaar ama dhibaato timaado in cashar laga barto Aha.
annaga mar iyo marka isbarbar dhigno lower shabeelle ama middle shabeelle anna annaga markii shabeellada hoose oo kale anoo aan u barbar dhigno shabeellada hoose waa isku tashatay webigan marka annaga aan bilaabaynaba inay xiintoyda biyo soo dhacaan amba biyo yare ay bilaabanayaan go-itaan ma ahaya biyo yare ay bilaabanayaan shabeellada shab- shabeellada hoose biyaha waaba ka maqan yihiinba Mhm.
marka shabeellada hoose toban sano ka hor ay isku tashatay moos ma go-o qudaar ma go-do isbaandheys ma go-o babaay ma go-o waxoodii dhan sidooday ugu socdaan waxayna isticmaaleen asaando walba ugu yaraan shan cel lix cel waxayna isku tashatay marka waxaan leenahay dadweynaha reer joor aan isku tashano mar walba abaarahana cashir aan ka barano sidii maaragtay qudaartii maaragtay serial crobiska galeyda digirta iyo sisinta inayna naga go-in wasalaamu calaykum waraxmatullah haye haye adiga maadaama labada degmo aad ka soo jeedid bal ku soco waxaa waaye horta waa runoo sida looga dhawaajiyey amba xildhibaanada amba waxgaradka eh, dadka igala qeybgalaya ay uga dhawaajiyeen ha Eh, waxaa kaloo jiri jirtay oo inaan fursadan uga faa'iidaysta aan rabaa eh, webigaan guraayo iyo waxyaabahaas oo soo celceliyayo Eh, dowladdii dhexe ee kacaanka ee burburtay eh, waxay samaysay yacni waxay maanajgaraysay baahida imaan doonto xilliga webiga oo joogo eh, sabuun meel la yidhaahdo eh, sabuun iyo beerweyn celi laba meel oo la yidhaahdo ayaa biyaa lagu keydi jira biyahaas kaydkaa oo marka uu buuxo meesha lagu subo ay webigana uu taagan yahay ee dadka dalagga ay saas ay uga faa'iidaystaan webiga markuu isdhimo waa lagu soo celi jira haddana webiga dadkii waraab iyo biyo la-aantan iyo ma la arki jirin Eh, marka laakiin dowlad dhexe oo xoog badan oo yacni dadka oo tacab gelisa oo wasaarad beereed leh oo yacni eh, heday marka burburkii waxyaabaha koosgareeyey webigaan guraayo oo aan la arki jirin ee xiliyadaan la arkaayo waayo biyahaasaa intana keed ku ahay xaggana keed ku ahay haddana dad ayay beere ay u yihiin marka iyadoo marka eh, maamulka eh, eh, hirshabeelloo kale iyo dowladda dhexe ay iska kaashtaan oo meelihii keydka saasoo kale loogu heli jiray eh, sida beerweyn celi iyo sabuun oo kale waa meelo waaweynay aan biyaha inta majarkuyub ay gelaysa caqligaadaa diidaaye yacni biyo istijoona la isticmaali kara ayay ahaayeen oo webigaas markii oo hoos oo u dego oo xilliga jiilaalka la gaaro ayaa lagu soo wada celi jiray dad webiga sidiisi loo u taagnaa jiray dadka dalagga sidii uga faa'idi jireen marka anoo uga faa'iidaysanaya fursadan hadda maadaama oo wadankii oo burburay eh, yacni hadda oo annaga aan dowlad hadda oo dhismaysa aan nahay amba maamul oo- micnaha waxaa leedahay dhibaatooyinkan hadda eh, la xiriira eh, webigan yaraantiisa.
guraayo ha buun in dib loo soo in celiyo loo soo celiyo iyo beerweyn celi marka dad ayayna beere u yihiin oo inay wax ku tacbadaan la rabo waa dhul dowlo ahay eri oo reserve u ahay dowladda ayaa biyaha ku keedi jirtay webiga mar allaala markuu hoos u dhacane biyihii dibay ugu soo celi jirtay weligoodna maba la arki jirin webi guraay maanan arki jirin
adigo maadsan agaasime waxaa kaloo jirto markii webiga uu markaas oo kale uu uu alla armi la sheegoo kale inuu webiga biyo zaa'id soo wadoo kale in maaragtay waxaa jirtay laba kanaal oo waaweyn oo la yidhaahdo kanaalka faawga iyo kanaalka shiinaha in lagu samato bixi jiray tuulooyinka oo hadda marar badan laga barakacay mara magaalada go-doon gashay magaalado maaragtay biyo hareereeyeen inayna dhici jirin oo labadaas kanaal loo hayi jiray labadaas kanaalna hadda dayactir ay u baahan yihiin si hadday dhibaato culus ay biyo yimaadaan si ayna dadka ayna saameyn ugu yeelan oo biyahaas maaragtay lagu neefiyo ee maaragtay hadhow markuu jiilaal dhaco sidoo muuse sheeg oo kale dib loo isticmaalo waa mahadsan tahay Eh, aye baabu maadaama eh, waaye joog aad tahay muddo fara badan aad soo joogtay marka laga soo tago eh, soddon iyo shanta sano lasoo dhaafay Eh, xusuustaada webiga oo guro oo beeraleyda biyo la-aan jirto xilligii xukuumadii maxamed siyaad barre iyo dowladdii rayidkeedba hore muu dhacday
maya hore ma u arkin hal mar oo kaliya bas laakiin sida hadda dhacdo oo Mhm.
kale oo macna soo soo noqnoqoshada soo noqnoqoshada uu soo biyiga uu weliga uu laami iska noqonayo cayaalka banooniku cayaaran uu ordayo maya hal mar aan aragnay Een, taasina ma- markii hore waxaa jiri jirtay macnaha webiga nafsa aantiisa een, fatahaadaha inta badan markuu keeno fatahaadaha waxa sahla ama oo fududeeya ayaa waxay tahay macnaha mala qodo webiga webiga mala qodo wuxuu dhalaa bacaad markuu webigu bacaad uu dhalo bacaadkii kor markuu usoo kaco webigu markuu yimaado daantuu ka shubaa marka waa waa mahadsan tahay eh, aada mahadsan tahay dhinacaas eh, fatahaada webiga iyo hadda maba taagno iyo nala tegin Eh, isla su-aalihii abaaraha aynu ku jirnaaye eh, xaqiiqdii waxaa barnaamijkan dadwadaaga iska kaashaday taabagelintiisa ee-adda tubta nabadda soomaaliyeed oo gacan ka geysanaysa ama gacan ka helaysa midooda yurub iyo weliba eh, hay-adda sef jildaren radio journa oo fulinaya Eh, haddii aan dib ugu laabto su-aalihii bulshadan reer jowhar sidee ayay ugu diyaarsan yihiin abaaraha iyo weliba la tacaalidooda hadda cabdullahi
bismi illah adigoo mahadsan agaasime maaragtay dadkan reer jowhar maaragtay wax badan wax badanay abaaro soo laalaabteen dhagahoodana dhago dhagahoodana kuma cusba marka dadka reer jowhar dadka reer jowhar waxay u baahan yihiin wacyigelin in loo sameeyo wacyigelin taasoo ah in dadka lagu baraarujiyo in maaragtay abaar markay timaado minallah ayay ka timaadaa laakiin waxay leedahay ka hortegid in dadkii loo tababaro in dadkii maaragtay ay baartaan calafka xoolaha diyaargarow sameeyaan calafkaas la duubo meel la dhigo in storage la sameeyo biyo la kaydsado siduu muuse ka dhawaajinayo oo kale xiliyada biyaha iyo fatahaadaha ay jiraan in biyaha la kaydsado in maaragtay calafka xoolaha la beero dadka lagu dhiirigeliyo in maaragtay wax soo saarka ay badiyaan si hadduu wax soo saarka uu bato ay u yaraato abaaraha maxaa yeelay iyadoo roob yare ay jirto wax soo saarkiina uu yaryahay markii abaar timaad waa dareemaysaa bulshada inay saameyn ku yeelato sicir barar uu dhaco nafaqa darro timaado xanuunno ay sababaan xataa waxaa jira waterbondis markasaanoo kale u maaragtay abaar ay u dhacdoo kale webiga qalaloo kale biyaha yar uu wado ur ahaan dhadhan ahaan kalar ahaan intaba waa isbedelayaan xataa mararka qaar waxaancaafimaad ahaan marka xiliyadan oo kalena waa xiliyadii kuleylaha oo suuragal ay noqonaysay ilaahay ma sababa inuu shuunbiyo dilaaco marka maaragtay abaarahaasoo kale waa inaan diyaargarow aan samaynaa bulshadii ay maaragtay gacanta isqabsataa beerista la badiyaa xataa haddii bulshada ay ku dhiirata xataa inay dhar beeraan xataa hore waxaa lu yiri meel meeshay ka dhar badan tahay waa ka roob badan tahay marka muuse bismillaah waa saaxiibkeyga waxgarad soo u sheegoo kale waaye waxaa kaloo aan aan ku kordhin lahaa waagii dowladdii dhexe ee kacaanka ee burburtay dadku markii raashin ku filan waxaa loo heli jiray waddankan xilli waxaa lasoo oo lasoo dhaafay oo isku filan yahay oo wax dibadda looga keenayay aysan jirin dadka lagu baraarujiyey beeraha in ay tacbadaan beerahaasu dalagii ka soo baxo wakaaladda ganacsiga enji wakaaladda la yidhaahda ayaa jirtay sisinti galleydii haruurkii wixii oo dhan dowladdii ayaa baqaaro ku keydiyeysa si dadka ay u dhiirigeliso waxay ka iibi jirtay dalagga usoo go-o qofka marka wuxuu marka uu niyeysaha ma sanadkan haddii shan saac oo fashay oo mirihiisa uu suuq oo u helo ay dowladdii ay ka gado wasaaradda ganacsiga enji la yidhaahdo ayaa baqaaro waaweyn degmo kasta ayay ku laheeday degmooyinkaasaa laga buuxi jiray qofki marka hami wuxuu dhalayaa dalga oo sanadkan usoo go-ay inta uu cuni karo hal fuusta laba fuusta oo galeey camal waxyaaba saasuu ka reebahay marna waa canjeereysahay mar muufuu ka dhigaya mar sooruu ka dhigaya waxyaabahan hadda la keenayo maba arki jirinba waxaa laga yaabaa maalinta jimcahoo kale iyo in maalintaas baastaba la kariyaba oo xataa caruurnimada dadka marka ay ahaayeen laysugu faanay dadka wejiga ay kusoo dhegsadaan haddana meesha habeenkii cashada cambuulo laga cuni lahay ilmihii waxay ku leeyihin isku bajisaanba karsahaya marka wadanka isku filaasho yacni dhankaas oo baahidaas kaliya dadka kaliya ma ka bixi kartee dhanka samata bixintaana dowladda oo
xildhibaanad faaduma ma jiraan bulshada reer jowhar amba ma dareemaysaan la tacaalid ay ugu diyaargaroobeen sidii abaaraha looga samata bixi lahaa agaasim aada umahadsan tahay horta bulshadeena reer jowhar waxay u baahan yihiin wacyigelin markaan ku leeyahay wacyigelinay u baahan yihiin bulshadeena waxay uga samata bixi karaan dhibaatooyinka hadda jiro haddii wacyigelinta loo badiyo maxaa laga wacyigelinaa waxaa macnaha laga wacyigelinaa kuu sheegaa sida hadda walaalaha ay ka dhawaajiyeen oo kale shabeellaha hoose oo kale isku tashiyay samaysteen maadaama isku tashi ay samaysteen oo waqti walbo s- qudaartooda kala go aysan ka jirin Mhm.
noocyadeeda kala duwan noocay ahaataba Een, waa dad markaas ka gaashaantay in aysan abaaro iyo biyo yari iyo inaysan ku dhicin marka haddii dadkaas lagu wacyigeliyo in ay isku tashtaan ay beerahoodii ka samaystaan ceelal ay ka qotaan oo kale dhibaatada hadda taagan in laga gudbi lahayo aniga aan dareemaa waayo annaga dadkeena reer jowhar waxaan ku teedsannahay beero maadaama beerihii hadda aan ku teedsannahay caqabadda haddana haysatana ay tahay dhibaato aada u weyn oo dadka qaarkood xataa ay kusoo barakacayaan degmadii dhexdeeda annagana degmadeenina ee dadkii deganayna ee ayagana ay yihiin dad beeraley ee intaba ay isqaadi karin waa dhibaato mugeeda leh marka aniga waxaan dhihi lahay dadkaas beeraleyda iyo xoololeyda in la wacyogeliyo ee wakti walbane ee diyaargaroow ay samaystaan ee wax waa kaydsadaan maadsan tahay webiga waa faaruq beerihii intooda badan ee dabayl ayaa ku kacay ee xoolo ayaa laga gaday ee dabcan riig meel yaallo oo hadda ceel qodayo ma laha abaartin waa jirtaa ee, isku tashi goormee la s- la la sameeyaa hadda maxaa dadka la gudboon oo muxuu ahayto ee, reer joore abaarta hayso fiyujarka waay m- waxa aan hadda aan ka hadlayno Waa oo ka sax.
hadlaysid oo leedahay in ceel la qodo kayd la sameeyo taas waa fiyujarka laakiin abaarta hadday dadka haysa dadka qaarkood sida uu ka dhawaajiyey ee, baab- ee, cabdiqaadir maxamed iimaan baabu ee, uu sheegay in dadka qaar ay waayeen waxay cunaan oo ay xamar waxay inay u hayaamaan bilaabeen amba qof ka hor imaanayo ku leeyahay caawa ilmi wax dab loogu shida ma laha marka maxaa la gudboon dadka reer jowhar iyo tuulooyinka hoos yimaada mid ugu horeyso la gudboonaanaysa horta waa dadkaas in garab la siiyaa in laysu kaalmeeyo in yes lasu kaalmeeyo Aha, Een, maamulkina ay ka warqabaan mhm. Maamulka Gacnana waa- waxaa la waa- yidhi- su-aalihiisa waa noo soo socdanaya Haa, gacnina wadajir ay wax ku gooyaan Mhm.
maadaama dadkayna ay yihiin dad dhibaataysan aan laysku fiirsanin qofba qofku ka roon yahay In inuu lays- in caawiyo lays gacan siiyo Haa.
aad iyo aad taasaan aniga hadda aan dhihi wa lahaa waa maasanta haye ayaan Eh, dadkan reer jowhar bulshada reer jowhar abaaraha iyo la tacaalidooda dad ay ka muuqato sidii abaartaas loola tacaali lahaa dadka loo samato bixi lahaa xoolahana loogu xiji lahaa laakiin wa- muhiimadda ugu weyn waxay tahay dadka markii hore in micnaha meel la saaro bal maxay kula tahay
waa lasoo maadsantahay waxay la tahay horta dadka een, sidaa dareemaya horta isku tashiyaa jiro waayo xilligan oo kalenta markii ay abaaraha dhacaan oo kalenta ama webiga oo qalalo waxaan arki jirnay dad qaylinayo dhahayaan een, macaawina halkeen ama walxa halkeen yaa arki jirnay hadda xilligaa ma jirto wax ama macaawina weydiinaya ama aamusan wax yahay.
raadina waa la aamusan yahay Haye.
marka waxaa dareemaya in isku tashi meesha uu ka jiro sidoo kale waxaa arkay een, dhalinyaro shaqaysato waxaa arkay oo beero intay kiriysatay dhahayaan coosaan ku tabciinaa si aan u biri naftigeena aan shaqo inoogu noqoto marka waxaa dareemaya Calafka in isku tashi xoolaha.
calafka xoolaha abuuranayaan aan arkay haye marka waxaa dhihi lahaa herjoor waxaan arkayaa in isku tashi badan uu ka jiro oo dadkii ay arkeen in macaawino aynu wax taraynin sababto haddii macaawino la yidhaha xataa masago dhacdayaa loo keenayo markii hore hadda laakiin waxaa dareemaya inaa ujeedaa in isku tashi weyn oo jiro magaalada oo dadkii ay dareemayaan in ama ay sameysana hadda kadib loo gudbi rabo in wax la sameysto keed la sameysto ayaan axmed cali waa mahadsan tahay cabdullaahi maxamed cali ma la qabtaa eh, eh, eh, fikirkaas ah isku tashigaas in micnaha dhalinyarada ay bilaabeen inay isku tashtaan oo la sameeyo barnaamijka calafka xoolaha oo weliba aan ogsoonnahay in calafkaas laga keena abuurkiisa dalka dibadda uu yahay calafka markaan sharaxnana uu yahay coos eh, sida bariiska oo kale u baxo oo kaydsanaan karo ilaa iyo toban sano ilaa iyo shan iyo toban sano xataa markii dhinac loo fiiriyo kaydsanaan karo kadib la cuni karo haye ma jiraan isku tashigaasi bismi illah waa mahadsan tahay ayaan waxay abaartay dhinaca xoolaha haye waa mahadsan tahay dadka horta waa marka xaqiiqda kaaga hadlo dadkan waa dad muslim ah Aha.
diinta islaamka ku dhasheen kusoo barbaareen Aha.
haddana qalbigooda u nugul yahay in asigoo wax haysta haddana walaalkiisa oon wax haysaneyn inuu ku fiirsado uu siiyo sax haddana waxaa jira jaaliyada badan oo dibadaas ku dhaqan oo hadda qofkii oon qof aqoonin maanta inuu lacag soo diro qofkaasaa dhibaataysan inay yidhaahdo oonan maanta aqoonis xataa uusan aqoonin uu caawiyo Islaamnimaday ka dhexayso.
islaamnimada ka Iyo dhexayso soomaalinimada.
iyo soomaalinimadaas in laysku caawiyo mideeda kale dhalinyaradii magaalada jowhar wacyigoodii iyo caqligoodii iyo garaadkoodii aqoon ahaan waa koreen ilmo dhalinyaro waxaa jirto jaamacado barteen dhalinyaro waxaa jirto facultiga beeraha barteen ogaadeen in maaragtay in haddii abaaraha sideedaba markay dhacdo waaba dhacday laakiin markii kahortegid inay leedahay in calafka iyo beerihii oo kale in beeraleydi loo tababaro siday ku abuuran lahaayeen in sidii maaragtay loo kaydsan lahaa balki sidii maaragta xataa mashiino waxaa jira xataa balkaas iyo maaragta calafkaas lagu shiidaayo loo fududaynayo xoolahoo kale marka oo buunsho u bedelo buunsho u bedelo oo dib loo isticmaalo oo inta la kaydiya xataa marka dhalinyarada sidii hore ma ah reer jowhar waxbay barteen dad mutacalimiina joogo dhalinyaro aqoon lahaa joogto wax bartay marka dad waxaad arkaysaa maanta maanta oo oo bilaabeen maaragtay xoolo inay dhaqaaleeyaan shinni nin waxda booltari dooro ilaahay kumada raade dadkii wax barteen waa lagu moodi boqolkiiba boqol
aniga taas waxyalaan ku biiri lahay oo kale haye ku socon Een, waxaan dhihi lahay calafkaas iyo horta wadanku dhibaato badan oo dagaalaa lagula jiraa ee waxaa xataa hadda raadkiisa sii go-ayaa abuurada asalka annaga aan lahayn ee annagu ee, waalidiinteenna amba annaga nalagu soo koriyey amba awowayaasheenna ay ku dhaqmayeen xataa wadanka in laga sii min guurihaayo ee, waa dareemi kartaa ee, annaga hadda bersembie waxaa nalagu soo koriyey ee, beerta mar allaale markii lasoo gooyo beerta sabuulada waaweynka amba kan dhowrka xabasaarahayo ee, si gooniya ayaa loo dhigi jiray Een, waxaa la dhihi jiray geedkan mirihiisu waa miro fiican waa dhal badan yahay ee, abuurku waa ka soocnaa jiray oo kuwa la cunaya iyo ma lagu dari jirin Een, meelaa la dhigi jiray Een, sisintoo kale bersembiyo markii la shabihayo abaalada markii laisu geeyo waxaa waaye abaalka hadduu dhac badnaada amba sisinta sida ay u kala waaweyn tahay ay u kala miisaan badan tahay Ah, ayaa ah, kaydaan iyadana iyo abuur abuur meel loo loo dhigi jiraa loo keedi jiray Ee, marka xataa hadda waxaa dareemaysaa ee, abuurkeena asalka ahay dadka waxaan fari lahay in ay ku dadaalaan ay kaydsadaan waxaa arki jirnay ee, ee, ee, sabuullo oo beerta ka dhex baxaan oo halaal xaboo gaduuda iyo waxyaaba saasoo kale iyo oo gurigaa la surtaa iyo la leeyahay surtaaye.
marka ee, waxaan kula tali lahay dadka in ay dhaqankoodii hore u naqdaan een abuurkoodii la- oo aan lamin guurinin abuurkoodii waa sii dabaga- waa sii dabago-aya hadda bariiskoo kale Een, xataa hadda waxaa dareemaysaa nambare iyaaba loo keenaba Aha.
marka yacni wax walbaba sidii meesha uga baxayaan marka in ay dadku ku dadaalaan dhaqankoodii hore abuurka si oo wadanka uusan uga cirib tirmin Ee, siimbiri dadku ma tiirsanaa kartid haddii aad inaad isku tashato aad rabto feeristi Ah.
abuurkaada inaad ka bilowdo waayo Wa- waa mahadsan tahay haye eh, dabcan jowar waxay leedahay golo degaan oo oo isdoortay maayer doortay ku-xigeenno doortay dabcan waxaana ka socda horumar aada u fara eh, aada u fara badan oo dhinaca eh, dhismaha wadooyinka ah Eh, waxaa sidoo kale jiri doona sida eh, dhowaanahan in xaafadaha qaar interlogii la saaro waxaas horumarkaasi waa wax magaalada kusoo socdo Eh, xildhibaanada maanta nala joogto eh, waxay noo matalaysaa maamulka degmada jowar Eh, waxaa jira gudaha magaalada jowar waxaa ku jira hay-ada aada u fara badan oo iyaguna muxuu ahayto siyaabo kala duwan wax u qabto maamulka degmada jowar iyo hay-adaha samafalka eh, faadumo maxaa la gudboon wax ka qabashada abaaraha ka jira eh, gudaha magaalada jowar iyo nawaaxigeeda
een agaasima aada umahadsan tahay een horta annaga een dawladda hoosaan nahay maayaraan leenahay een hay-adda timaadane een inta magaalada iska gasho waxay rabto iskama qabsan karto waa kow faristowan in ay waxay wado ay soo bandhigtaa ee maayarka la fariisataa waxyaabihii ay markaas bulshada reer jowhar ay u sido horta kow laga kormeeraa waxyaabaha nooca ay yihiin ma yihiin wax bulshadii wax u taraayo kow marka qodobkaas ay soo bandhigaana sida loo kala baahi badan yahay markii tuuladan ay baahi qabto ay tanna ay baahi qabin waxaa la leeyahay tuulo hebel ayay baahi intaas la eg ay ka jirtaa tuuladaas marka ayaa waxaa loo diraa hay-addii markaas ama samafalkii waday marka inta badan anaga een, isha ayaan ku haynaa hay-adaha ee, samafalka Een, maalinta hadda golaha deegaanka la dhisay iyo maanta way kala duwan tahay iyo shalay isha inaad ku haysaan meel noo dhiga maxaa dadka idin qorshaysan in Dadka dadka wax loo qabto waxaa- macnaha ah, okay.
idinkoo kaashanaya hay-ada annaga een, inta badan ka een, hay-adaha samafalka iyo golaha deegaanka een, wax badan ay iska warqabaan ama bulshadaas waxyaabihii loo soo kordhi lahay ama nolosha ha ahaato ama maalgelin ha ahaato taas anaga mar weliba diiraddan saarnaa oo waana ka warqabnaahoo haddii aad arkayso een, sida tuulooyinka een, wasaaradda beerahoo kale markay abuurka bixinayso Mhm.
iskama imaaninay Mhm.
waa baahi markaas ay u gudbisay degmadii sax
een, xudda ugu horeysa oo tuulada ka imaanaysa kow waxay usoo bandhiganaysaa maayarka si fiican golihii deegaanka ama maayarkii qofkii markaas ay la kulmaan ay baahidii ayadoo markaas hadday qoraal cagabka ay- naqaleheed hadday Ha, abuurka ayadoo naqaleheed qoraal ay hadday daawooyinka naqaleheed keensanayaan.
si fiican aniga hadda waxaan goobjoog ahay tuulo la leeyahay xanshooley Mhm.
xanshooley saddex baahiyay soo bandhigteen saddexda baahine ay soo bandhigteen waa saddex muhiimay ahayd mid waxay ahayd caafimaad in ay m c h ay xarun helaan caafimaad talaan koo midna waxay ahayd waxbarasho iskuulka waa noo dhisan yahay ilmihii macalin tayalahan u rabnaa kuraasta ay ku fariisanaayeen inti way sheegeen waxay kale sheegeen ceel celbiyuud ceel biyood ceel biyood waa loo qoday laakiin wuxuu noqday dhanaan haye okay ani goobjooga ahay ee, maayarkana waa fadhiyey xogayaha ee dowladda hoosena wuu fadhiyey marka maayarkii dib uu ugu celiyey wuxuu yiri aniga waxaan rabaa wuu yiri saddexda qodob aad miiska ii soo saarateen wasaaradaha ay qusayso ayaan waxaan rabaa wuu yiri ayadoo qoraala inaan agta ka dhigo marka ayadoo qoraal ii soo sameeya kadib anaa la Shacabka wadaagayo Mhm.
baahida markaas meesha ka jirta sidii lagu dabooli lahaa marka annaga bulshada haddii baahidooda ay noo Afkooda soo ku hadasho.
bandhigtaan Afkooda ee ku hadasho.
afkooda ay kusoo bandhigtaan annaga si deg degan uga jawaabnaa Wa- waa ayagaan mahadsan- ugu matalnaa waa meesha mahadsan tahay Eh, dabcan dhegeystayaasha ayaan qadadka taleefanada siin doonaa si ay iyagana fikirkooda usoo dhiibtaan Eh, wax markay dhacaan waxbaa laga qaataa Eh, dabcan webigan hadda guray qof hadda amba hay-ad amba qof wax ka qaban karo ilaahay abuurta malaha inuu ilaahay dib usoo celiyo roobkeena maahan laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in ay jiri jirtay marka xiliyadan oo kale ay dhacdo il ka mid ah buuraha etoobiya ku taalla in biyahan deganaay oo nadiifka ah in ishaasi dowladda etoobiya ay xiratay run ahaa been ahaa ma naqan laakiin waa la sheegaa Eh, taariikh ahaanna kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii aawo webiga lagu sheegay inuu weligiis markaas guray wixii ka dambeeyey sanadahan isdaba joogga ah hase ahaatee wax walba waxaa laga bartaa abaartan soo noqnoqotay ee kusoo laalaabatay shacabkan weliba gaar ahaan labada shabeelle haba ugu badnaatay shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hooseba gaar ahaan reer jowar maxaa abaartan soo laablaabatay ee muxuu ahay xal u noqon kara
بسم الله waad mahadsantahay agaasime Eh, haddii aan u laabto eh, su-aashaadii jawaabteedii Eh, waxaa xal u naqa karo Eh, xalka horta eh, dadka deegaankana midaa laga rabaa maamulka amba dowladdii markaas jirtana ayadana midaa laga rabaa Eh, dadka waxaa laga rabaa ayagu in ay isku tashtaan ayagu een, feeristi waxa ay abaartu ay bilaabayso waa ayaga een, in aysan geedahaas oo kale hadda ee, cimilada waxaa lagu leeyahay roobka waxaa soo jiida sida geedahoo kale waxaa la rabaa marka ayaga laftirkooda in ay dadku ay ku baraarujiyaan si dhirta aanan loo jarin dhirtu waxay ka mid tahay ee, baahida ugu badan ee ay- ay keenayso ee, dhibaatadan sax in dadka lagu wacyigeliyo marka in dhirtaas aan la jarin ee, dhirtaas haddii aan la jarin ee, waxaa waaye xaalufku waa yaraanayaa abaartu waa yaraanaysaa hor roobka ee, in cimiladaas waxay ku soo jiidi kartaa ee, ee, roob geedii ku soo jiidi karayaan laakiin haddii meesha ay hawo ay tahay ee hawadaasu ay iyada le ay haddana ay ay- ay- ay- ay kaarboon ahaan ay u baxdo hadda waxaa lagu leeyahay oo kale in oo dadku oo ka caqli yaraada lama raba geedkoo kale geedkoo kale hadda barsembiya xilliga jiilaalka markii la gaaro xilliga jiilaalka markii la gaaro biyihiis waa kaydsanaya ma bixinayo caleemaha markay gaa- ay daadayaan annagu maxaan iska dhahnaa eh, waa caleemiyaa ka daatay iyo dabeelaa ku waxaysa iyo maahno ma aha waa geedka wax uu isticmaalaya caqliyatiisa waayo Sidaas oo- amraayo.
yacni biyahaas amar garayhayo yacni biyihii uu kusii day lahay yacni jiilaalkii iyo dhibaatadii iyo arkay marka waa ceshanaya biyihii markuu ceshto caleemiyaa daadaaya wax ku filan markii ay hawada ay soo galaan haddana waa sii daynaya geedihiisaasay kusoo baxayaan marka dadku waxaan kula tali lahay in aysan geedku aysan ka caqli yaraanin oo sida uu u keedsanayo eh, biyihiisa in ay ayaguna ay keed yeeshaan waagii hore dadkii ee, dhaqankii ee, beeraha markay soo go-aan waxay lahaa jireen ee, bakaari lahaa jireen meeqaa hebel u duugan intaasaa u duugan ay ahaa jirtay yacni dadka oo oo tujaarada oo la sheegay ahaa jirtay hebel intaasoo masaa u baxday intaasaa u baxdaa la dhihi jiray marka dadka laftirkoodu ee, jaaniska markuu soo mara in ay ka faa'iidaystaan ee wixii ay keydsadaan hadda gododii waa nabaad guureen oo hadda god wax lagu keydsayo ma arkaysid oo yacni abakaaraa la dhihi jiray ee, hayaha hala soo sumco hala soo bixiyo aa la dhihi jiray muddo adiga inti oo one months camal kugu filnaaysa hal bil camal aa markaas banaanka la keensanayay inta kale waa lasii daboolanayay dadku keyd iyo isku tashi ayay lahaayeen marka waxaad moodaa ee, ma- ee, waqtiyadan dambe isku tashiga inuu meesha ka baxay marka dadka waxaan kula talinayaa geedkaas ha ka- ayaysan ka caqli yaraanin ha isku tashtaano keydna ha samaystaano haye xal maxaa u noqon kara abaaraha soo laalaabta cabdiqaadir abaaraha soo laablaabtaa waxaa xal u noqon kara marka ugu horeysa waxyaalo badan ayaa laga tegay ko waxaa laga tagay macnaa dariska in lahaq dhowro markaa arkaysa markaa masiiba imaanayso waa wax xaq min allah ka imaanaya waay saas waay een waxaa laga tagay dariska in lahaq dhowro waa laga tagay daris ma lahaq dhowraayo een waxaa arkaysaa een dadka ilaahay wax siiyey in ay dadkii faqorada ahaa ay ay wax siineen sakadii ay yaraato markii arrimahaas ay kulmaan waxaa yimaado dhibaato aada u fara badan laakiin bini aadanka waxaa la rabaa inuu tusaale ka qaato waxaan maxay usoo noqnoqdeen sababta ay usoo noqnoqonayeen maxay tahay roob la-aantaa maxaa keenaya abartaa maxaa keenay webigaa maxaa asaan yiri qof bini aadam ama etoobiya ila xirta iyo roobkaa geeskaas kale u baxay iyo arrinta way ka weyn tahay abaaraan soo noqnoqday waxaa loogu samatabixi karaa in ilaahay la baryo ilaaha loo laabto qalubtana laiskugu furo oo sidii shalay la aajir la ahaado hay dariska maxaa kala jeedaa Noo jilcin.
dariska dariskaaga adiga dariskaaga inaad dhorto waay Koo.
waxaa arkaysaa macnaa een waxaa laga yaabaa dariskaan caawa inuu casho karsanin oo kan caawa casho karsaday ilmaha inay casheen oo kuwaan casheenin kuwii xalay casheenin aa subaxii markay soo baxaan dugsiga soo aadaya aa waxay arkayaan digsi baaste ah oo banaanka oo lagu banaanka lagu soo qubay Aha.
kuwana waa u baahan yihin taas ilaah waa ku waa lagu qabanaa waa lagu qabana marka problemka meel kasta oo naga haysta wuxuu yahay waxaa laga dheeraaday isku asaanfaladii haqdhowrkii dadkii is haqdhowran haddii las haqdhowro roob waxaa la ilaahw naga jooji webiga ilaahw naga yaree laakiin waa marka hore in la helaa qalbi nadiif ah Mhm.
ilaahna la baryaa si kaloo laaga baxay mala wax walba hadaa la sameeya aadanaha wax walba u sameeya si kastoo u cawado waa inaa ilaah u cawada ilaahna u qeylaya Inaa- waa inaa ilaahay u noqno anigu waxaa marka degmada jowhar ee dhammaan soomaaliya meel kasta ay ku nool yihiin waa inaa ilaah la tuugaa qalbiga laiskugu furaa lais jeclaadaa lais caawiyaa kii wax haysanin wax la siiyaa kii dhacay kor loo qaada aniga intaas ayaan leeyahay sida aniga fikirkeyga aniga aaminsanahay Wa- waa maasantaa haye ayaan
adoo maasantaha baabado wax fiican oo ka dhawaajiyo horta marka hore in allabariga horta waa laga tegay sax waaye In marka hore marka hore roob la-aan dhacdo kalanta dadku waxay samey jireen qur-aan la aqri jiray waa la isku soo bici jiray roob doona la samey jiray hadda wixii oo dhan waa meesha way ka baxeenbo wax qur-aan aqrisanaya ama wax isku soo baxaya ama wax sheegaya xataa ma laha qof walba qofkii wax haystana qofka dariskiisa kama warhayo sidoo sheegana run waa dadka dariska ee qofka inaad aadan ka warhaynin aakhira waa lagu cadaaba naftigeeda aad iyo waxa loo oo dhib la-aan dhibka keenayo oo rafaadka keenayo oo abaarta iyo jisidadan oo keenayana taasaa ugu badan in dariska laga warhaynin qaybay ka marka tahay qeybay ka tahay marka waxaa dhihi lahaa dee aan reer jowhar aan isku naxariisano aan iska warhayno keena baahan iyo keena dherganbo aan iska wada warhaayo dad isku tashan aan noqdo walow reer jowhar la dhaho dadka ma tuugsadaan la dhaho oo qof reer jowhar oo maanta tuugsanaa magacan u taagantaa lama arkaa la dhaha Aha.
meel walbaa tagtid reer jowharan hal gule qof qof kala tuugsanaya ma la arko marka waxaan dhihi lahaa hal isku tashta hal ilaahina hala baryo waa maasantaa haye eh, eh, xildhibaan faanduma maxaa xal noqon noqon kara
bismillahi raxmaani raxiim Een, horta xal waxaa noqon karo in aan gacan shisheeye aan waxba aan laga sugin Mhm.
oo annaga aan isku tashanno Mhm.
Een, mideeda kale annagana waxaan ka tagnay sida hadda walaalahey garbeyga fadhiya ay ka dhawaajiyeen oo kale waqtiyada saan oo kale markay dhacdoo kale inta ilmaha dugsiga lasoo fasaxo roob doonkii xilliyada Roobdoonkii roob doonka oo la kale sameeyo.
aad iyo aad Een, ilmihii looxyada madaxa inta kusoo qaataan Aha.
iyo xaafadaha dhex wareegaanoo aad iyo aad xalkii waa la waayay hadda ma jirto haye marka soomaalidii waxyaabihii qaarkood ayba ka guureenba marka waxa waaye waxaan waa waxaan anaga gacanteena ku sababsanayno ilaahayna waa noo jeedaa marka soomaali ilaahay qalbigooda burcad allah isugu soo keeno dad qalbi nadiif oo walaaltinimo iyo darisnimo ixtiraamo allaha ka dhigo hadda waa aragtay inta badan waxaa nagu soo nonoqdo oo dhibaatooyinkii iyo caqabadaha noo imaanayo oo kale iska qabsiga soo himaha oo kale dariseentay ka mid tahay marka qofka hadduusan dariskiisa dhowreynin waxa waa dhibaato waa iyadana marka ilaahay waqtigeena hore allaha subxaana soo celiyo dabcan reer joor waa isu gargaari jireen Ha.
dadka waa isu soo bixi jireen Mhm.
laakiin hadda waxyaabihii meesha waa ka baxeen waa ka baxeen Eh, ha ahaato sidee ayaa dadka reer jowhar eh, marka laga soo tago hay-adaha samafalka iyo waxyaabaha lamidka ah sidee ayay dadkan eh, iyagoo is aaminsan wax isugu siin karaan eh, si markaasi eh, eh, xal ugu noqoto dadka hadda baahiya hayso qof hadda maanta Adiga baahi hadda- hayso oo dhibaataysan dabcan raashinaa lagu doonaa ma ga- ma garayo mana gaarin waa la ogyahay ciyaalaa ku jiro dad waayeelaha ku jiro marka sidee ummadan reer jowhar iyo dadkan waaxigooda ah ay isugu gargaari karaan Een, horta waxaa la isugu gargaari karaa qofka markuu qofka dariskiisa ka warqabo Mhm, aniga hadda darisaan leeyahay maho mhm.
dariska haddaan ka warqabo oo qofkan hadduu hooskiisa xun yaho maanta xalay intu qaday saakina qadsan yahay markaan arko aniga cunto maba igu soconaysa soo maha wixii markaas aniga ii yaalo inaa wax ka siiso inaan qayb kamida ayaga aan siiyo haye waayo dadkii horena anaga waxaan arki jirnay aniga aytar beriisa maanta markuu ii baxo kale sakada ka go-aysoo kale in aan hel aan la fiirinin qofka qofka kale ka dhibaato badan qabiilkii qaraabada laga soo laga tago Mhm.
la fiiriyo qofka walaalka muslimka ah oo dhibaataysan Mhm.
in markaas lagu caawiyo Mhm.
marka in layska warqabo oo dariskiina baahidiisii taada aadan fiirin oo tan darisnimada aad fiiriso aniga taasaan dhihi lahaa.
Een, waxaan kaloo ku biirin lahay adoo aada u mahadsan xildhibaanada waa sida ay sheegtay Ee, horta ee, sideedaba shacabka dowlad ayaa xakunto hadda barsembi haddii aan for example uga soo qaado ee, dowladda dhexe ee kacaanka oo kale markii ascaarta ay korortoo kale ee kor ay u kacdo ee, dowladdu waxay samey jirtay ee, waxyaabaha munaafacaadka aan lahayn sida baabuurtoo kale iyo cadarada iyo rikoorada iyo waxyaabaha saas oo aan dadka faa'iidada bulshada aan u lahayn Aha.
dowladdu waa istoobgaray jirtay sax waxay dhihi jirtay waxaad ku bedelaysiin wax la cuno ayaa ku bedelaysiin aad iyo aad wax la Keenistooda cuno manaha keenistooda ha yacni dadkii ya- ee, waxaa la rabaa moogtahay ee, dadka sida ee baahida ay uga bixi karaan Sax.
laakiin haddii nin baabuur gada karo oo dabaqada sare ah ee baabuur oo raaxa amba buruuf iyo loo keeno Ah.
ee, ninna beriiska uu la tacaalayo Waa dhibaato.
waa dhibaato marka dowladda dhexe ee kacaanka ee burburtay ee, waa istoobgarey jirtay wax walbana jadwalay lahaayeen ee, fiiristi wax haddii ka hortag aa aragtidna dowlad ayaa sabab u ahoo inay keyd ayd u dhigta laga rabaa Mhm.
ee wixna ay u biyaaqaamiso brisembiya abaarta hadda oo sida oo waxaa kamid ahayd su-aashaadii laisugu gargaari karaa ee, reer Ah, jowar dadka- dadka iyagoo is aaminsan sidee Ah, isu gargaari waxaasoo karaan?
dhan waxaa hormuud ahaan jira annaga hadda ka hor ee, maqaaleen nagu taha maleeha waa waa yaryareen amba maqaal abaar daba dheer la yidhaahdaa dhacday Mhm.
Ee, waxaan xasuustaa guryaha baaquli kii awoodo bakeeri kii awoodo shaati kii awoodo ee, kiilo bariisa kii awoodo kiilo baasta kii awoodo toban kombo galeeya kii awoodo ee, dowladda ayaa loo dhiibayay waa la aruurihaya dadka ayaana la gaarsiiyahaya Ee, marka hormuudka waxaa laga rabaa feristi yacni maamulkii amba dowladda markaas ay jirta ah horta kontroolka aa leh Mhm.
dadkuna markaas ay ay- ay- ay- ay wixii bixihayaan in ay dowladdu eh, yacni hadda sida maamulka degmada oo kale dabarsembiyo in ay abaabulaan oo kale Eh, waagaasoo kale waa lasoo maray wixii ka shaqeeyahayena eh, dad ayaga asaagoodoo kale ahayeenoo maayir joogahay iyo golo deegaanoo joogay Eh, in ay marka ay sameeyaan ay- ay idaacadaha iyo ay kasii daayaan hadda weli xataa waxaa la gaaray ewel waagaas microfonaba baabuur lagu wareeji jiraba hadda ma lagu wareejihay beej la dhigo degmadaa jirtaba beejkaasay gelihayaan marka qof walba wixii uu awoodo kii loor beriisa awoodo kii wax kasta uu awoodo in marka qaabkaas looga sii hortago dowladda dhexana iyaduna in ay wax munaafacaad leh ee si ascaarta ay ugu jabto Ee, hadda xakumaadda oo yani wixii dibadda ka imaahay dowladda dhexe hadda inay gacanteeda ku jirtaan u malaynaya marka annaga hadda stateka aan joogna hadda Wa- wa- waa maadsantahay cabdullaahi eh, dabcan wax badan oo d- dad ummad loo kaalmeynaya oo ka qayb qaadatay Eh, waxaadna ka mid tahay dadka muxsiniinta samafalayaasha ah oo dadka eh, muxuu ahay to- wax u- u qabto bal adiga fikirkaada maxay kula tahay in dadka hadda dhibaatada haysa ay ka qoyan tahay raadkeeda wax loogu qaban karaa iyadoo la is aaminsan yahay بسم الله الحمد لله إلى ما مهد السكلاء مرك لبات وما سنت أجاسمة وحوح لو قمن كره هرته مرك ورسنا بالشدق عن تسقبسته Aha, أركتي كم مناقشته aha.
meediyaha isu marsiiyaan xataa maaragtay dadkii iswacaan oo maaragtay soo ogaado qofkii walaala qofkii kale xataa inuu soo gudbiyo dhibaatada dhowr mar ay abaaraha noocan oo kale ay dhaceen waxaa qayb ka ahaa radio jowhar Mhm.
in radio jowhar in raashin lagu kaydiyo idaacadda laga deeyo familkii maanta sumin baasta ka go-i karo rubac bariis ka go-i karo dhala saliid ka go-i karto surwaalkii xataa cunug ka yaraada xataa cunug kaleo ficiis uu heli karo inta lagu aruuri baabuur lagu qaaday ee, tuulooyin dhibaato ka jirta la gaarsiiyey hadda ka horba idaacadda jowhar dhowr mar ay samaysay Mhm.
in ay hormuud ay ka noqoto idaacadda jowhar Mhm.
maaragtay dad badan oo dhibaataysanaa jiro dadkana waxaa jiro bulsho dhibaatadii abaaruhu aad ay u saameeyeen laakiin bulshada ku dhex milmay ee maaragtay daruufo ka muuqato haddana dadka aan gacan hoorsanaynin oo waxaas dhibaatadaas ay haysatay waa baahanaha aan lahayn laakiin markaas si diibli aada guda gashood si qoto dheer aada guda gashan waad arkaysaa ninkaa inuu duruufaysay oo dhibaataysan yahay oo familkiisa iyo reerkiisa in habeen amba maalinba ayba waxba ayna cunin marka ummadda waxaan leeyahay aan isu gargaarno markaan annaga isu gargaarno ilaahay noo gargaara waa mahadsantahay barnaamijka dabcan waxaa taabagelinaya hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed oo kaashanaysa midooda yurub iyo hay-adda sefjildareen waxaana taabagelinaya radio joor gabagaba ayuu noo marayaa qadadka taleefanada aan mar u yeerino eber lixan sideed shan shan lix laba lix laba ayaad naga soo wici kartaan sidee ayaa xal u noqon kara abaarahan soo laablaabtay su-aasha miiska noo saaran ayaa waxay tahay sidee ayaad dhegeysta uga qayb qaadan kartid waxaa weeye sidee ayaa xal u noqon kara abaarahan soo laablaabtay haye isla waxaan ku jirnaa baabuud doodii ayaan ku jirnaa heer gabagaba maadaama ay noo marayso sidee isu caawinta iyadoo la is aaminsan yahay laysugu kaalmeyn karaa dadkana dhibaatada ugu bixi karaan
sida uu hadda cabdullaahi ka dhawaajiyey waa in la sameeya sanduuq ayadoo kalsooni ay jirto si oo macnaa sanduuqaasi qof kasta wax uu awoodo ougu soo rido sanduuqaasna guddi loo sameeyo guddi lagu kalsoon yahay guddigan su-aantiisna oo sii baar baahida dadka bulshada lagu milmalo dhex galo macnaha oo la ogaada ninka ugu markaasi dhibaatada oo zaa'idka ahayso oo badab shidi karin ninkaas lagu caawiyo haddii oo kalsoo sida uu ka dhawaaji hadda meelo badana mar badana barnaamij la qabta inta oo lacag lagu arooriyo dhar lagu aroori raashin lagu aroori bulshada marka waxaa wax loo sheegay idaacadda waa buuxsantay kii bariis keenaayo kii bur keenaayo kii galey wado kii sokor wado kii lacag wado kii dhar wado way buuxsanta waxa la dhaha dadkii hala gaarsiiyo taasoo kale hadaa la sameeyo ma u baahna gacan shisheeye waa mahadsanta anagaa isgarab qaban karna haye xildhibaanada waa noo soo xiri doontaa haye ayaan
waxaan ku dari lahay aniga halays garabsano markii la dhahayo kama aqli yirin horta marka hore gaalada marka hay-adaha oo kaleentood waxay noo keenaan waa wax gaalo intay aruuriso maalmahay kaniisada aadayaan oo kaleentood labaatan shil ama soddon shil ama nus dollar walaxaan dhameen intay gacanta ku qaataan waxay geeyaan sanduuq kaniisada dhex yaalo wax lasoo aruuriyo wax noola keena anaka wax noolagu keeno macaawinada noolagu keeno marka kama aqli yirin gaalada aan isku tashanaan dhihi lahay aan wax qabsano haddii aan reer joor dadkana aan iswada kaalmeyno waa mahadsanta haye xildhibaan faadumo faalax jimcaale ku soco
annaga haddaan reer jowhar nahay horta waa dad waxaan nahay horta reer eebayaale ah dad waxaan nahay iska masaakiin oo iska qalbi nadiifa marka aniga halkan anoo fursaddan uga faa-iideysanayo waxaan leeyahay reer jowharow halayska warqabo midka baahan kan xanuunsan kan waayeelka ah kan agoonka ah intaba in layska warqabo dadka laysu gargaaro fursadan waxaa waa intii la nool yahay in laga faa-iideystaa fiican qofba qofkuu ka roon yahay inuu caawiyo marka taas ayaan fari lahaa in ummadina ay isu gargaarto ilaahay dartiisna ay wax u baxsadaan kuwada walaalka baahan kan xanuunsan ay u gargaaraan intaas ayaan dhihi lahaa aniga waa mahadsan tahay dhegeystayaal waxay noo gabagaba ahaa doodii ku saabsanayd saameynta abaaraha jowar iyo weliba tuulooyinka hoos yimaada sidaan idiin sheegnaba amba idiin ballan qaadno waxayna ambaqaadi doonaa dhinacii qadadka taleefanada iyadoo su-aasha maanta noo saaran ayay tahay xal maxaa u noqon kara abaaraha soo laablaabtay ee ka jira guud ahaan soomaaliya gaar ahaan degmada jowar iyo deegaanada hoos yimaada waxaad naga soo wici kartaan eber lix hal sideed shan shan lix labo lix labo waxaad naga soo wici kartaan eber lix hal sideed shan shan lix labo lix labo eber lix hal sideed shan shan lix labo lix labo dhegeystaha ugu horeeya asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma mala socotaa barnaamijka haye maxaa xal u noqon kara abaarahan soo laalaabtay ee ka jira guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka gaar ahaan degmada jowar iyo deegaanada hoos yimaada abaarta horta waxay ka imaaneen waa waa wax ka badan oo ilaa hagga iska yimaada laakiin waxay u baahan tahay in laga gaashaanto waxay u baahan tahay dadka iyo xoolahaba waa saamayne waxay u baahan tahay in dhul daaqxira oo la helo waktiga abaaruhu dhacaan in xooluhu ku badbaadaan waxay u baahan tahay waktiyada rob ku jiro in dadku wax tabcadaan oo raashinkayda la helo haddii aan intaasi jirin oo ay abaartii dhacdo oo dadkiina raashinkayda haysan xoolihiina aysan haysanin mataqaanaayey meela oo gaara oo loo xidmeeyey ama waxyaaba loo keydiyay aysan jirinna waa baaba-ayaan waa dhibaato taagan aada iyo aad
marka saamayntaasay ku yeelanaya dadkii ku yeelanaya xoolihii ku yeelanaya waa side dhibaato sidee looga bixi aad karaa iyo aad disleeda marka sidee looga bixi karaa hadda kayd ma laha eh, daaqsin meel xeray- xeraysan ma laha eh, tacabkii waa ogsoontaha marna fatahaad ayaa qaado marna abaara saan oo kale iska jira webiga waa uu guran yahay marka adiga fikirkaada sidee looga bixi karaa ayaad isleedahay saacadan hadda taagan siyaabaha oo looga badbaadi karo waa in dadku dadaal sameeyaan xoolahana loo raadiyo mataqaanaa waxyaabo lagu badbaadinaya iyo cunto oo xooluhu calafka xoolaha la raadiyo ama dawladda lala kaashado ama ayaa cidda lala kaashado waa in la helaa cunto ay xooluhu cunaan haddii de xooluhu badbaadaan dadkuna waa badbaadaan aadaad umahadsan tahay waa kaaga mahad celineynaa kasoo qaybgalka barnaamijka ayo walaal maba hallo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu Eh, walaal waa la socotaa barnaamijka aan filaya si fiican haye dood waa dhegeysanaysa hore u gal
walaalow eh, abaaraha soo noqday ee ee gobolka shabeellaha dhexe ama guud ahaan soomaaliya waxaa loogu badbaadi karaa horta waxaa ayaan daro weyn ah anagoo eh, webigii shabeello eh, noo maraayo eh, shabeello dhex noo maraayo in micnaha aan ka faa'iidayso weyno muhiimadda horta waa in biyo xireen la sameeyaa si meerkii roob yari ee u dhacda biyahaas loogu badbaado ma fahamtid waa gartay marka eh, abaaraha sida loo micnaha la iskaga kaashan lahaa maamulkii dowladda federaalkana ee micnaha inay soo farageliyaan dadka masaakiinta oo abaaraha ee tuulooyinka hoos yimaada jowhar biyo la-aan ka jirto marna micnaha eh, waxaa ka jiro eh, waxaa ka jiro eh, roobab oo micnaha oo saameyn ku yeesha ayadana sidoo kale marka marna in la fatahaad laga cawdo marna jiilaal laga cawdo ayaan daro waa inuu micnaha anigoo shabeel webiga shabeelna dhex maraayo marka Mhm.
waxaa loogu faa'iidaysan karaa biyo xireen in la sameeyo dadkana isku tashtaano saasaa loogu badbaadi karaa abaaraha iyo jiilaalka aadaad umahadsantahay gebi ahaanba barnaamijkii doodwadaagii ku saabsanaa ee, muxuu ahay to abaaraha iyo saameyntooda oo ay soo qabanqaabisay adda tubta nabadda soomaaliyeed oo kaashanaysa ee, sef jildiran iyo weliba midowda yurub ayaa inoogu eg halkaasi barnaamijkan waxaa muxuu ahay to idiin taabagelinayay amba soo jeedintiisa lahaa radio jowar waxaana galabta igala qeyb qaatay cabdulaadeer iyo muuse sheekh cismaan sariire ee, xildhibaanad faadumo faarax jimcaali iyo ayaan axmed cali cabdiqaadir maxamed iimaan barnaamijkan mid lamid intaan dib danba ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo